dadka ku barakacay tuulooyin hoos yimaada jowhar ayaa ku jahawareersan goobo ay degaan halka kuwa qaarkood biyaha ay ku hareeraysan yihiin oo guryahoodii ay biyaha qaadeen gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed damiire makaraan ayaan hor dhigay sababta keentay in moyko la xiro welina aan la xirin buqda baarey buqda moyka waa yareed awoodeeda biyaha socdana way yaraayeen oo buqdaasaa ka dambayso oo biyaha xaggeeda aada u leexisay marka sidaas ayay maarata u suurta gashan ayuu dhaqsi loogu guuleysta moyko buqda baariyey marka waxay ka baxday meel xagal oo aada maaragtay biyaha awoodda ay u saarayeen oo biyaha ay xoog uga leeyihiin marka buqda maadaama ay meel gooladahay oo aada biyaha ay u raacayeen ay tahay qalabka lagu xiraya ahay qalab ka duwan qalabka lagu xiro moyko marka moyko waxaa lagu xiray xarar iyo iyo jawaano iyo geeda leqaa lagu xiray laakiin midaan way ka duwanta waxay rabtaa biro adag ama binaar ama biro kalento maarata beere alla iyo feer biro isugu jiro oo maaragtay lagu alxamo oo alxam iyo maarata matoore meesha la geeyay ayaa maaragtay wax looga qaban kara loogama qaban kara marka geeda kaliya wax loogama qaban waa maaragtay meel aada u weyn cabir ahaana way ka weyn taho ilaa afartan mitir ay dhanta buqda maaragtay daaray ka baxday midaana labaatan mitir waxa yaabaha la raba in wax looga qabta qaarkood inta inta laga waayo xamar laga jarshay marka culeysyada u weyn ay hawsheeda iyo ay u bilaabo weysay ay sidii la rabay u naqi weysay culeysyadaas ay ahay gudoomiyaha ayaa sheegay inay kala baaxad weynaayeen labada boqood islamarkaana lagu guda jiro dadaalada iyo xiritaanka buqda baarey oo hadda ay dhowdhowdahay maadaama ay kala duwanaayeen waxyaabaha lagu xirayo oo ay u baahnaayeen biro muqdisho laga keeno midda baarey oo jowhar laga waayay sida uu sheegay gudoomiyaha inkastoo lagu guda jiro xiritaankeeda ayuu gudoomiyaha ugu baaqay bulshada ganacsatada iyo hay-adaha in la garab istaago qof kasta wixii ay awoodo inay dadka tabaalaysan ay maaragtay garab istaagto wax allaale wixii maaragtay lala soo gaari karana lala soo gaaro dadkuna maarata hadday barakacaan waa culeys badan ayaa soo wajahayo qoyska wuxuu ku fiican yahay gurigiisa inuu maarata wixii uu heli lahay uu ku helo laakiin haddii uu barakaco waxaa saameeyhayso amba maarata lasoo dirsayso culeys intaa uu hay jiray culeys ka badanaa lasoo dirsaya marka in allaale intii maarata gacan ka geysan karto ama hay-adaha gargaarka bixiya ha naqdaano ama ha naqdaano dadka ganacsatada ama qof kastoo waxhaysato oo awoodi karto inay maaratay garab ka geysato dadkan barakacay waxaan leenahay inay garab ka geystaan midda kaleentana waxaan sheegaynaa dadka waxa dadku ay ka barakaceen waa biyo biyahaasna maaragtay waa buqdaa soo fakatay waxaan rabnaa ganacsatada iyo dhammaan maaragtay caasimada hirshabeelle inaan maaragtay loo wada duubto ganacsato haddii layahay haddii maamul layahay maamulku afar iyo labaatan saac waa taagan yahay haddii layahay maaragtay dadweynaha waa u jeedin biyaha inay maaragtay cadaawad ay yihiin beerihiina ay dadkii ka gooyeen guryihiina ay dadkii ka barakiciyeen dadkuna ay maaragtay meel bannaan fadhiisiyeen marka inaan xoogga wada saarno fikirkayna iyo xooggayna iyo maskaxdayna aan isugu wada geyno inaan buqdaas aan maaragtay ka guulaysano xirno ilaahayna uu noo fududeeyo ayaan maaragtay wax lagu gaari karaa xasiloonida iyo deganaashada iyo barakaca iyo beeraha dhibaatada nooga dhacdoo dhan inaan meeshaas biyaha ka socdaan aan xirno ayaa natiijada ugu dambeysa lagu gaari karaa marka inaan u wada taagnaano inaan ka guulaysano sidii buqdaa lagu xeli lahay waxaana jirta cabsi xoogan oo laga baqaya in webiga shabeelle oo biyo horle ku soo daro kuwaas oo kusoo shubmi kara waadiyaasha waaweyn ee dhanka hiiraan ka imaanaya haddii roobabka ay sii jiraan oo halis gelin karaan tuulooyin intaasi kasii badan